subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiisa bisha august waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a madaxweynaha jubbaland oo ka hadlay khilaafka ka dhashay saraakiil dowladda federaalka ay soo magacooday oo ay diideen
waxaan rabaa inaan kula taliyo madaxda federaalku inay maanta ahamigooda iyo fakarkooda iyo culayskooda iyo dareenkooda saaraan dadka ay mas-uulka ka yihiin iyo amnigooda iyo waxqabashadooda iyo iskuwadkooda iyo hoggaan sanidooda inay la yimaadaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan gabadh soomaaliya oo tartankii istirabraabka ee doorashadii talaadadii ka dhacay ku soo baxday golaha deegaanka ee magaalada mankato oo ka tirsan gobolka minnesota
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo soomaaliyana ku saabsan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa madaxdii hore ee sirdoonka madaxii hore ee sirdoonka maraykanka john brennan ka xayuubiyey ruqsaddii uu waxyaabaha sirta ah ku daalacan karay madaxweyne trump ayaa sheegay in john brennan uu kala aan ku celiyay halkaasi madaxweyne trump ayaa sheegay in john brennan uu kala qaybin iyo fowdo ka dhex abuuray maamulkiisa saraakiil hore ayaa iyagana waxaa ku socda in tallaabadan oo kale laga qaado sida james clapper oo sirdoonka qaranka madax ka ahaa agaasimiru hay-adda f b i da james comy susan rice oo madaxweyne obama la taliya dhinaca amniga qaranka u ahayd sidoo kale saraakiil kale ayaa iyagana arrimahaas oo kale laga sheegayaa afhayeenka aqalka cad saara hakaby sanders ayaa warfidyahanada aqalka cad ay arrintan wax ka weydiiyeen iyadoo diiday in john brennan iyo saraakiisha kale loo beegsanayo maxaa yeelay madaxweynaha ayay dhaleeceeyaan maalmo deganaansha la'aan iyo dagaallo kala duwan ee ka dhacayeen dalka ayaa waxaa xigay qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad konton qof arbacadii caasimadda kaabul ee dalka afghanistan qaraxa ka dhacay muwaad oo ah meel ay gacanta ku hayaan shiicada dalkaasi ayaa waxa uu dhacay xilli arday ay ku jireen qaadashada jaamacadda imtixaankeeda taalibaanta afghanistan ayaa dafiray inay ka dambeeyeen weerarkaasi weeraro hore oo ka dhacay kaabul ayaa waxaa sheegta isis goor sii horreysayna isla maalinkaasi kasii horreysay waxaa taalibaan ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ku yaala puntland oo iyadu ku taalla dhinaca waqooyiga ee dalka afghanistan waxaana ku dhintay markaasi afartan qof oo ka mid ah ciidamada amniga oo halkaasi tababar loogu soo xirayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa sheegay in dowladda federaalku ay mas-uul ka tahay isfahm la-aan ka dhex jirta maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo iyo dowladda federaalka kadib markii mar labaad ay jubbaland hor istaagtay in gudaha ay u galaan saraakiil lasoo magacaabay milatariga nabad sugidda maamulkaasi oo ay jubbaland ku doodayso inaan lagala tashanin haddaba arrintani caqabad ma ku tahay inuu hana qaado federaalkii la doonayey in dalka laga hirgeliyo arrintaasna dhibaato ma ku noqonaysaa dowladda federaalku in faafintiisa ay fuliso warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya maamulka jubbaland waxa uu soo socday muddooyinkan dambe tan iyo wixii ka dambeeyey markii la celiyey saraakiil milatari oo dowladda ay u soo magacooday ciidamada milatariga ee jubbooyinka waxaana taasi xurgufteeda laga dheehan karay shirka labada dhinac ee dowladda federaalka iyo xubnaha maamul goboleedyada ay kasoo wada qaybgaleen ee ka dhacay norway islamarkaasina deeqbixiyaasha caalamka ay wada joogeen hase yeeshee khilaafka intiisa badan waxa uu soo baxay markii toddobaadkan mar kale maamulka jubbaland uu xanibay laba sarkaal oo ka socday dowladda dhexe qaybteeda ciidamada niiso loona soo magacaabay sidoo kale niisa jubbaland saraakiishaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo muddo ku maqnaa bil ku siman bannaanka ayaa markii uu dib ugu soo noqday magaalada kismaayo garoonka waxa uu ka sheegay shalay markii uu soo degay in lagu wargeliyey saraakiishan labada ah ee lagu xanibay garoonka afar iyo labaatanka saac wuxuuna yiri shir jaraa'id uu qabtay in dowladda dhexe ay waddo isfaham la'aanta kala dhexeeya maamulka jubbaland aysanna diyaar u ahayn in xal laga gaaro waxaa la soo magacaabay laba taliye taliye iyo taliye ku-xigeen loo soo magacaabay nabadsuguda jubbaland waa nasiib darro dowladdu inayna xoogayaal ka ahayn xataa waxa ay ka shaqaysa iyo waxay gacanta ku hayso nabad sugidda maanta jubbaland ay jirta oo amniga shaqada ugu badan ka haysa waa ciidan jubbaland ay dhistay ayna maanta dowladda federaalki waxay ku sheeganaysaana ayna jirin in la yidhaahdo marka hebel iyo hebelo ordataga waan idiin magacawnay waa fawdo iyo qas kale waxaan rabaa inaan ka digo oo aan ka bixiyo digniin dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu ha u hoggaansameen shuruucda waddanka haddaba si aan wax uga ogaano aragtida dowladda federaalka ee eedaasi loo jeediya ayaa waxa aan la xiriiray wasaaradaha amniga oo saraakiishaasi hoos imaanayaan iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo maamul goboleedyadu ay hoos imaadaan labaduba xiriirkase aan la sameeyo wax jawaab oo arrinkaasi ku salaysan kama aanan helin midkoodna si kastoo ay haatabase wax kasta oo ku saabsan arrimaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa loo nisbeeyaa dastuurka federaalka iyo sidoo kale qodobada kaga aadan arrimaha ay alku maamulkeeda leeyihiin iyo kuwa maamul goboleedyada ay leeyihiin jibriil ow maxamed waxa uu bare sare ka yahay jaamacadda ohio state university ee dalkan maraykanka ka sokowse arrimaha federaalka ah ee jahwareerka keeni kara waxa uu miisaan saarayaa labada dhinac ciidanka soomaaliyeed iyo magacaabintiisa iyo howlaha dabcan dastuurka soomaaliya wuxuu sheegayaa in dowladda federaalku awoodaha ay leedahay ay ka mid tahay magacaabista iyo dhisidda iyo maamulka ciidanka iyo ilaalinta xuduudaha iyo wixii lamid ah oo uu ka hadlay madaxweyne axmed madoobe laakiin meesha wax ka jiraan waxa weeyaan soomaaliya nidaamkan ay ku shaqaynayso oo federaalka ah qaabka uu dhisan yahay qaab ma aha soomaaliya ama ku qanacsan tahay waa qaab runtii ay la yimaadeen nimankii ka talin jiray dalka etoobiya oo tigraaga ahaa qaabkaas ay la yimaadeen ayagiina waa u shaqayn waaye taas ay wax burburinayaan oo hagaajinayaan hadda annagana waxay ahayd sidan si ka duwan baa laga filayay madaxweyne farmaajo waxaa laga filayay inuu dastuurka dhammaystiro waxaa laga filayay inuu runtii ummaddan u jiheeyo qaab ka wanaagsan qaabkan hadda ay wax u socdaan dhanka kale axmed madoobe waa nin la tijaabiyey oo dee lix sano ugu yaraan meesha joogay wax dhis iyo maamul dhis iyo nidaam maaragtay shaqeeya oo maamulkaas isaga hoos yimaada oo cid hadda kasoo horjeedaaba aanay joogin ka shaqeeya inuu dhiso nin ama awood u leh
balse madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan ayaa mar kaleeto waxa uu sheegay in dowladdu ay tahay inay wajahdo waxyaabaha ayada ahmiyadda u leh waxaan rabaa inaan kula taliyo madaxda federaalku inay maanta hamigooda iyo fakarkooda iyo culayskooda iyo dareenkooda saaraan dadka ay mas-uulka ka yihiin iyo amnigooda iyo waxqabashadooda iyo iskuwadkooda iyo hoggaansanidooda inay la yimaadaan markaan annagu intaa ka hor nimaadno annagaa waxaan noqonaynaa kuwa cusaada oo dembiilayaala laakiin marka aan annagu intaa diyaar la nahay oo aan dowladdii garab taagannahay oon amnigiina nooga baxayo oo maanta ciidankii xataa federaalka ahaa ee isagu iska lahaa ilaalinta mas-uuliyadda xuduudaha waddanka in maanta si uu yahay iyo qaab loo hogaamiyo iyo wuxuu haysta iyo midna ayna jirin oo waxaan aad iyo aad uga xumaanayna inkastoo khilaafka wakhtigan dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto maamulka jubbaland uu yahay mid un ka dhexeeya mid ka mida maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka haddana wax iskuqabsiga maamulada iyo dowladda dhexe waa ay soo jirtay waayadanba cabdiwaaxid khaliille oo sharciyaqaan dalkan maraykanka degan ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in hanaanka federaalka oo aanan si dhab ah loo dhaqangelinin uu sal u yahay isfaham waaga dhinacyada mar walbaba imaan kara haddii taasi aan lagu guul guulaysanina ay suuragal tahay in uu soo jiitami karo wakhti kastaba iyada oo aan si buuxda loo dhaqangelinin hanaanka federaalka lef oo masalan maxaa ay yihiin awoodaha dowladda dhexe iyo maxaa ay yihiin awoodaha dowlad goboleedadu dastuurkan federaalka ee hadda ewaddanka ka jira waa ay ku xusan yihiin waxyaabaha ay awoodda u leedahay dowladda dhexe waxaa ka mid a masalan arrimaha dibadda waxaa ka mid a arrimaha gaashaandhigga iyo difaaca hadday noqoto xoogaga dalka ee difaaca iyo qaranka waxaa ka mid a arrimaha lacagta marka waxyaabo kaloo awood ahoo ay leeyihiin dowlad goboleed dowladaha goxubinta ka yihiin waa ay jiraan marka laba dhibaataa isku biirtay midi waa taas hore oo aan sheegay oo ah iyo soomaalidu sideedaba run ahaantii weli waxyaabo fara badan aan ka heshiinin siyaasad ahaan oo federaalkii afkaa laga sheeganayaa laakiin federaalku wuxuu u baahan yahay heshiis dhab ah oo laisu tanaasulo oo baarlamaanka go-e dhexe iyo baarlamaanada dowlad gobo ee xubnaha dowladaha xubinta ka ah iyo saraakiisha dowladda dhexe iyo saraakiisha dowlad xubnaha ka ah dowladaha xubnaha ka ah sida madaxweyneyaasha iyo golaha wasiirada in intaasoo dhan la isla jaan qaado si kastaba ha ahaatee la-aanta maxkamadda sare ee dalka federaalka oo ku cusub siyaasadda soomaalida iyo sidoo kaleeta dastuurka oo dadka qaarkood ay sheegaan inuu yahay mid qodobadiisa badi aan lagu dhaqmin ayaa muddo dheer waxa ay gelin kartaa cabsi laga qabo in ay seeteyso nidaamka dawliga ah oo si hufan uga hirgala soomaaliya haddii aysan dowladda hadda jirtaa ku dhaqaaqin taabagelinteedana taasi waxa ay noqon doontaa mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee la degi karo in ay wax ka qabato waddan dhowr iyo labaatan sano ku soo jiray qas iyo fowdo
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysa ismaandhaaf kaasoo kala dhex galay dowladda federaalk aanadee maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ku saabsan soo magacaabista saraakiisha halkaad warbixintan ka dhegeysanayseena waa v o a washington
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan xaaladihii dagaalka oromada iyo soomaalida ee dalka etoobiya ayaa degan wakhtigan la joogo waxaase weli si weyn ay soomaalida gobolka uga dhursugaysa in isbeddelkii ay horey u soo adaalinayeen uu noqdo sida ay qaar badan oo ka mida ay qabaan in uu noqdo dhowaan markii uu soo gaaray magaaladan washington ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu la kulmay dhowr qof oo ka mid a soomaalida aqoon-yahanada ee kasoo jeeda deegaanada gobolka soomaalida inkastoo waxyaabaha ra-iisul wasaaraha ay kala hadleen ee qaarkood haysan meel marna haddana weli waxaa jiro kuwa ay isla soo qaadaadhigeen oo meel maray ismaaciil maxamuud qodax oo ka mid a soomaalida gobolka ee aqoon-yahanada ayaa waxa uu igu waramay khadka taleefoonka
ha gobolka soomaalidu iminka kadib markii ma garanaysaa isbeddelku yimiday madaxweynihii hore maxamed cabdi maxamuud meeshii la qabtay de la xidhay waxaad moodaa inay inuu inuu arrimihii isbedelayaan uu degaankii uu magaranaysaa ay nabad magaranaysaa lagu soo dabaalayo laakiin weli waxaa jira waxyaabo badan oo dee xisbigii horaa la bedelayaa waxaa kaloo jirta ururo dhisan oo dee magaca soomaalida ku abtirsanaya meesha dee kama jiraan wax dhibaatada ugu weynayna haysato waa taa weeyaan laakiin sida kale sidii hore way dhaantaa jeelalkii dadkii lagu hayay sida iminka jeelugaaden oo kale dadkii waa laga sii daayey waxaa dhacdoo kale matalan dadkii waagii hore tegi tegi karayn dadkii way tegeen magaranaysaa oo wadankii waa layska galay qof la qabanaya ma jiro kolkaa isbedel weyn baa yaa yaa ka hana qaadan odhan kara waa tahay markaad fiiriso dhinaca soomaalida iyo gobolka soomaalidaba isbedelkan muuqda ee dhacay ma u diyaarsanaayeen ayay kula tahay waxaan odhan karaa walaal maya mise wayna u diyaarsan odhan karaa laakiin soomaalida kol kasti walaal waxaan haysataa dhibaatada soomaalidan soomaalida gaara noo haysta waxa weeyaan sidaad ula socoto soomaalidu waxay ka mid ahayd shanta soomaaliyeed kolka dad badan oo dee dadkii waxbartay ee soomaalida ee gobolka ka soo jeeday matalan jabuuti oo kale matalan xaggan kale ino soomaaliya oo kale ayay magaranaysaa dadku tegayeen kolka waxaa ku hadha un ciyaal iyo maati unbaa magaranaysaa meesha ku hadhay lakiin imika matalan kasoo qaade ismaaciil cumar geele oo kale waa qof soomaaliya waa madaxweynaha magaranaysa jabuuti laakiin dir dhabo ku dhashay walan kolkaan nasiib daradana haysata dee waxyaabihii magaranaysaa soodimahan kolkii lakala qayqaybiyey taasaa dhibaatada weyn noo keentay marka marka ma waxaad ula jeedaa soomaalida laftirkeeda gobolka ha wada deganaata laakiin qabiilo ayay u kala degan yihiin ha matalan eeg kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo afartii waxaa la sameeyey ururkan la yidhaaho joha mise de ugada national liberation front laakiin intii ku horeysay waxaa jira urur ay soomaalida dee kala gedisan ee degaanka haddegan ay kasoo jeedaan oo ma garanaysaa saa waxaa la odhan jiray soomaali galbeed laakiin ima kolkii ururkan la sameeyey dee dadkii soomaalidii kalena way ka carareen ururkan waxay u arkeen urur dee qabiil ku abtirsanaya soomaalina waa taqaanaa qabiilku meeshuu gaadhsiiyey kolka taasaa nin kastaba reerkiisii un inuu hoos galo oo waxaan ma garanaysaa afkaartan dee ku dhisan qabiilka inuu raacan yay noqotay kolka guud ahaan waxaa la waayey wax mideeya soomaalidii oo magacan soomaaliga qaata ilaa imika maanu arkin waa tahay marka taas laga soo tago haddana waxaa jirta in adiga iyo dhowr qof magaaladan washington d c deegaankan kasoo jeedo aada la hadasheen ra-iisul wasaaraha cusub ee ethoobiya haatan abiy axmed arrimaha gobolka ayaad kala hadasheen waxyaabaha ad isla soo qaadeen weli wax ma laga qabtay waxse ma ka hirgaleen dibna ma u xiriirteen waxyaabo badan baa iska bedelay matalan qodobka ugu horeeya waxay ahayd dhibaatadan ka taagan ee weliba madaxweynihii hore meesha laga kaxeeyey dhibaatadu dadka u geysanayay dilka jeelalkan magaranaysa dadka ku xidhan in la sii daayo ina de meeshii sida na nabadan ka hana qaaday dee guud ahaan etoobiya oo dhan ina xaggaana lagu soo dabaalo ta kale nimankan la yidhaaho liyu booliiska ee magaranaysaa dee dadka allaynaya ee welibana de waxyaabahay samaynaya wax la yaab lama adarg oo dee wax xuquuqda biniaadanka kasii wayba kasii xadgudbeen iyagana in wax laga qabto ta saddexaad in magaranaysaa lahoos keeno muddo intay meeshu degayso inuu federaalku weliba sida militariga federaalku uu meesha gacanta ku dhigo uu kolkaa dambe dejiyo kolkaa dambena ay dadka soomaaliyeed ay nin kastaba xisbiyada magaranaysaa kala gedisan xisbigii meesha jiray ee soomaalida ahaana si imika u baabay xibsi ma jiro waa family baa maamulaya meesha ina magaranaysaa arrintaasina dib loo soo cesho kolkaa aad baan ugu farxnay waxyaabihii aan weydiinoo dhan waxyaabo badan buu ka qabtay ha
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil maxamuud qodax oo ka mid ah soomaalida degan ee dalkan maraykanka kasoo jeeda gobolka soomaalida etoobiya ee dalka etoobiya khadka telefoonka ayuuna iigu waramayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington fardowsa jaamac waxay ka mid ahayd dadkii soomaalida ahaa ee habeenkii talaadada ka qaybgalay doorashadii isreerreebka ka dhacday gobollo uu gobolka minnesota ka mid ahaa si ka duwan murashaxiintii aan idaacadahaygii shalay iyo xalay idiinku soo gudbinay kuwaasoo dhammaantood magaalada minneabolis ka wada tartamayey fardowse jaamac waxay ka tartantay magaalada mankato oo koonfur kaga beegan magaalada minneabolis fardowso u tartamisay kursi ka mida golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa iyadu guul ka gaartay tartankii talaadadii haddaba khadka telefoonka ayaan ku waraystay guusheeda ayaana wax ka weydiiyey hase yeeshee fardowso waxay marka ugu horeysa ka hadlaysaa waxbarashadeeda iyo goortii ay maraykan ka timid aniga america waxaan dhimaanay nineteen ninety five high school waxaa ka qalin jebiyey maxaa la dhahaa mankato east high school waxaa aaday the university of virginia richmond baa u guuray four yearskeyga halkaasa kusoo dhamaystay with a bachelors in psychology ninkina minnesota kusoo laabtay in two thousand and ninkii laba kun iyo sagaalkii goormay kugu dhalatay fikraddan ah inaad xil u tartantid ani fikradan waxay igu dhalatay sanad ka hor markii oo ninka hadda madaxweynaha noo eh oo oo oo go-oonsaday inuu dadka muslimiinta waddankan ma soo geli karo markuu yidhi dadka cadaanka oo magaaladeena degan maxay sameeyeen xalfad oo oo laga hortegaya arrintan markaa meesha tegay ninka oo aniga state representativeka noo ah baa meesha ka khudbeynaya muxuu dhahay halaba loo adkeysa karaynin ra-yiga oo dadkaan siinaya inay saxsaneen diintana inuu wax ka garanaynin kabacdi markii oo meeshaas aan kasoo baxnay maxaa aragnay hate crime went up magaaladeena soomaalidu waa nala cayni madoogi waa nala cayni nacaybkii maxaa la baa dhahaa ha batay nacaabkii baa batay bas marka ani waxaa dhahay dadkan is mana kasaayaan badanayna soomaalidan anaga guryaheena iyo ama minneapolis baa ka dhacayna ama m- m- laakiin ma soo dhexgalna communitiga marka waa wax dar inuu isbedelo waa inaad miis iskeentaa waa inaad dadka is- inaad bartid waa diinteena saas ma aha saan iyo saan baan nahay ma ogtahay waa garta you have to you have to bring yourselves to the table. Runtada ku sheego. So marka waxaan dhahay waa inaad city council positionkaas loo socdo waa meel oo oo policyga aad bedeli kartid understanding compassion and bridge aad aa- aad dhisi kartid so waa Wag- inaad aaba u imid maxaan dhahay aaba saan baa rabaa fikirkaana haysta inaad meeshaa u tartamo ma u malaynaysaa inaad ku guuleysanayo markaasuu yidhi haddaa niyadaada ku jirto oo hamidaadina ay tahay qofkaa istaajinaysa ma laho ilaahay subxaana watacaala meeha qofkaa istaajinayo ma laho sidaasaad ku go-aansatay marka dadka ku go-aansada aniga waan gartay marka aduma xisbi baad ka tirsan tahay dimuqraadi baad tahay ma republican baad tahay Eh, yaad u tartamaysay sanadkan kursigaa u tartamooyo is a non partisan xisbina ma raacsan isnaa haddaa democrat tahay haddaa republican tahay balaakiin dhibka iyo dhibaatadana haysato aa u codaynaysaa aa dadka ugu dagaalaysaa Waa- yaa kula tartamayey sideese aad ku heshay eh, ay dad kuugu doorteen bal waxaad iiga warantaa dadkii ku caawinayey dadkii kuu codeeyey iyo sidaad uga soo baxday dadkii kula tartamayey ani waxaa la tartamaya laba nin oo cadaan ah Ah, mid horta muxuu fadhiyaa kursiga muxuu haystaa en, 16 years toban iyo lix sano saddex ha saddex term uu soo laqay midkii afraad oo hadda rabaa inuu labaatan sano meesha inuu fadhiyo Um, wiilka kale waa wiil dhalinyaro aniga camal oo magaalo oo magaaladeena kasii yar ka yimid oo laakiin inta ka shaqeeyo labadaas meel la tartamaya aniga anigu magaalada waa liga kasanaa waa liga kasaa because maxaa ahay qof oo non profit run garayso oo community builder ah activist ah marka it was tough but alxamdulilah halaad ka biid garaya halla kursiga iga caadan hal baad ka soo badisay hal baa eh, hal- hal ninaa kuwa hadhay ka markaama november waad wada tartami doontiin Ha.
maxaad rajaynaysaa ani waxaa rajeynayaa maxaa rajeynayaa ah, jaamacadda agteeda baa deganahay anika maogtaa ward three waa jaamacadda maxaa rajeynaynaa nambarada shalay sida noo soo baxday inaan kasii badino Ee, sababta ay tahay ciyaarta jaamacadda hadda ma joogaano Ah, guryahana ma degano hadday soo wada degooyaan maogtahay waa waa sax.
dadka ugu baahi badan waa dadka ugu dhibaataysan badan oo magaalada degan waa ciyaarta jaamacadaha ku jiro marka november dabcan marka ay doorashadu dhacayso waa xilliga ay jaamacaduhu furan yihiin marka tiradaa faraha badan ee ardayda soo noqonaysa ku soo noqonaysa magaalada ayaad ku xisaabtamaysaa
ha ku xisaabtamona waan gartay marka eh, waxaad eh, ku rajo weyntaa inaad november aad kursiga golaha deegaanka ee magaalada manketo aad heshid sax kursigaasna aniga helaayo
taasi waxayd firdowsa jaamac oo ka mid ah dadkii soomaalida ahaa ee habeenkii talaadada toddobaadkan ka qayb galay doorashooyinkii isreebreebka ee ka dhacay gobolka minnesota khadka telefoonka ee magaalada mankato ayay iigu warramaysay markana waa ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka loo yaqaano ueva super cup oo ay ku ballansanaayeen kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo atletica madrid oo il ciyaareedkii dhammaaday kusoo kala guulaystay koobka ueva cup iyo champions leaga ayaa fooda isdaray habeenkii xalay ciyaar kulul oo labada kooxood dhex martay islamarkaasina ay labada kooxood ciyaarayeen iyadu aanuu garoonka soo safarin ciyaaryahankii kooxda real madrid ay ku duuli jirtay ee cristiano ronaldo oo kooxdu ay ka iibisay kooxda kubadda cagta yuventus ayaa waxaad moodeysa in durbabo awooddii real madrid ay weeqantay kadib markii ciyaarta qaybtii hore ciyaaryahan diego costa uu gool ka dhaliyey kooxda real madrid loo ciyaaryahan benzima uu bareejiyey qaybtii hore ee ciyaarta haddana qaybtii dambe markii la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee real madrid rigoore loo dhigay oo uu dhaliyey sergio ramos waxaa mar kale ka daba keenay gool ciyaaryahan diego costa sagaashankii daqiiqo ciyaartu markay dhammaatay soddon daqiiqo oo dheeriya oo lagu daray ciyaaryahanada koke iyo newgens ayaa waxa ay ka kala dhaliyeen laba gool oo aada u qurux badan sidaasina kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa afka ciidda loo daray koobka super cup-kana waa laga xayuubiyey kadib markii ciyaartu ay soo gabagabooday ayaa taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu waxa ay durwabo qireen in kooxda kubadda cagta ee real madrid haddii ay wax ka filayso inay sanadkan bazime iyo bel oo ronaldo la-aantii kooxda sii joogayahi in aanay real madrid meel gaarsiin karaynin dhinaca kale wararku waxay intaa ku darayaan kooxda kubadda cagta ee real madrid guuldaradan soo gaartay in ay qasab ka dhigayso inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga gaashaamato guuldarooyin kale maadaama horyaalka dalkaasi uu maalinta jimcaha dib u furmayo kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa kulan adag ciyaartay kii ugu horreeyey tan iyo markii christiano ronaldo kooxda isaga tegey ciyaaryahanada haatan laleeyahay kooxdu xoogga ayay iskugu geyn doontaa si ay usoo wareejiso ayaa waxaa ka mid a wiilka kooxda kubadda cagta b s g u dheele ee mbabe iyo weliba ciyaaryahan aidan hazard wiilka kooxda kubadda cagta ee chelsea u safta si kastoo itahaba kooxda kubadda cagta atletic madrid ayaa la isweydiinayaa sanadkan koobka waddankaasi ma ka dhex qaadan doontaa barcelona iyo real madrid oo awoodihii lagu yaqaanay ay hoos u dhaceen garoonka camnu stadium iyo haddii aynu kooxda kubadda cagta ee barcelona ee halkaasi ka dhisanaynu jaleecnana kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda boca juniors ciyaar saaxiibtinimo ahayd oo labadan kooxood ay iskaga hor yimaadeen kulankan ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan leonel messi u magacaawday in uu kabtan yahay tan iyo markii uu ciyaaryahankii enyesta uu ka tegay kooxda uu la hadlay taageerayaasha islamarkaasina uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in uu xirto calaamadda kabtannimada ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahankan ayaa muddo dheerba waxa uu ahaa kabtanka labaad ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahan leonel messi ayaa kabtanimada lagu wareejiyey waxa ay kor u sii qaadaysaa hanaankiisii ciyaaryahanimo iyo weliba guulihii uu kooxda kubadda cagta ee barcelona gaarsiin jiray kulankii ay kooxda kubadda cagta ee boca juniors oo wadanka argentina kasoo jeeda waa wadankii uu ciyaaryahan leonel messi u dhashay ay fooda isku dareen waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabowday saddex gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ku guuleysatay ciyaaryahan malcom wiilkii ay dhowaan kooxda kubadda cagta ee barcelona soo iibsatay oo u dhashay wadanka brazil islamarkaasina isagoo diyaaradu isa saaran rome ay ku tiri maya kasoo noqo ee annaga noema sidaasina ay ka careysiisay kooxda kubadda cagta ee roma iyo maamulkeeda ilaa ay ka yidhaahdaan kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaan ku cafinaynaa oo keliya inay leonel messi lagaga bedeshaan waxa ay nagu sameeyeen oo ah inay malcom naga qaateen innagu oo ciyaaryahankaasi doonayna inaan wadankaasi faransiiska kooxda baqdo kala soo wareegno si kastoo itaaba ciyaaryahankan ayaad moodaa durba in uu la qabsaday kooxda kubadda cagta ee barcelona oo kulamadii saaxiibtinimo ay kooxdu ciyaaraysay dhowrkii kulan ee uu saftay goolaal dhalinayay sidoo kale leonel messi ayaa isaguna gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee barcelona halka ciyaaryahan ravina oo kooxda in dhoweyd kaga maqnaa ama uu mar kale dib ugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee barcelona dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabad badgeli
ciyaarahaasi maxamuud mascadde idaacaddii ayaan kusoo xireynaa oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto barnaamij soo saaristii saaka ee bashiir bikar cabdulaahi bal dhegihiina aan uga sii tagno codka xuseen nuuriyow iyo heeska shiribka
carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay iddaa'ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh biduuna farxada ii ku ceesheen lacabay caanaha labeenta leh biduuna farxada ii ku ceesheen wacasuu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa dhulkuna uu cagaar ku sima yahay midda ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku sima yahay lacabay caanaha labeenta leh miduna farhaday ku ceesheen lacabay caanaha labeenta leh miduna farhaday ku ceesheen kucasuuma yartana calmaday cawayskiyo shiriidka ii dumaha cusub